bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinimo faylo kulanto faylaha ka dhowaada warka hamiinimo idaacadda raadiyo warsan qodobadii siinka dheegi doontaan unin siinka hanano walibaa ku mid aha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay dad ku horjeeda horumarka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha arrimo bulshada xaafadda hulwadaag oo ku hadalaya xiriirka bulshada xaafadaasey gudoomiyaha gobolka banaadir oo magacaabiyay gudoomiyaal degmo booliska soomaaliya oo digniinha ku saarti soomaaliya iyo suudaan oo weeladii iskaashi ganacsi soomaaliya iyo sweden oo heliis cusub shal saxiixdii puntland oo howlgal ku qabati hub iyo dadkiiwadadii jubbaland oo faahfaahidii duqeyn kudhiidii degmada jilib waaraadka binaanka oo nimaadan warkaana isinka dheegi doontanna waliba ku mid ahaa ra-iisul wasaaraha maata oo iscasili kureeta xanaag ku dhaladi wariyii la dilay
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhegaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiidnimo isniingawa taariikhdan iyo kabeeganta lamaada bilo tumiyo lamaad ee disembar sanadka lamaada kuntum iyo sagaalka taasayn waliba iyo haayane qodobadii warkaan hamiinimo unkadoorkaroonay haddina ka dhowaada iyogii oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed uso ka tillaabsaday sanadkii isu roogii horumar bileerin islamarkaasayniyo jaraan dowlad taageero cusub unballan qaadiy eebana isu sheegay in safarka isu dhawaankaseedii dalka jabuuti lamballan qaaday in dowladda jabuuti iyo ku qayb qaadado doonto qalabeenta iyo dhisowka isbitaalka magaalada marke iyo dekeda degmada baraawe oo ee xarunta rasmiga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya saasoo kale madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti garaanya mayba us hadaljiintaasay ka daray in iyo jaraan dadkunahow oo waana anjeelayna horumarka reer koonfur galbeed haabahaato dadkaasay waldhig e mansuri doomna siduus hadalkan dhiki hadalka madaxweynaha koonfur galbeed iyo maybaha ka eeday xilli iyo jaraan dad dhaliilsan siyaasada isu ka shaqeeyow maamulkaasay xaanaas oo on badan taageerayaalkii mukhtaar robow oo ku mid ahaayay musharaxiintii koonfur galbeed balse hadda an hirin dowladda soomaaliya gudoomiyaha arrimo bulshada xaafadda holwadaag oo ku hadalaya xiriirka bulshada xaafadaasey farxiya axmed maxamed oo e gudoomiyaha arrimaha bulshada xaafadda holwadaag iyo ku warbiiday muddada gaaban iyo haytee xilka arrimo bulshada xaafadda alayan qabsoomay iyo oona sheegtay ini iyo hanagta xiriirka dhallinyarada xaafadda iyo maamulka iyo iniyo suubidi wacyigelinka eedan inay bulshada xaafadda ku qayb qaadadaan isawka jididka burbursan haa walaadiyada lasuubi isaguna xaafadda hadduu wada shaqeyn samaysa dafani jidite burbursan iyo walan samaysa dafani ciidanka faraxsan waan wada hariib badan oo dhahay wada shaqeyn badanaasku la sameeyaan maadaama hadda dhalinyarada iyo isla kulugna odayaalka xaafadda isla kulug mayba rajeeyay intii wada hariir badan oo dhahay haddana saasatana jidata iyo nooxalausan samaysan haddiibun isgacan qobsan walbadana qobsado koran isgacan qobsadooka ka horeyta saasatan gudoomiyaha xaafadda bas la shaqeeyaan waa saasata ka taladaan intiun hadda jidka wala qobsan insha allahu bilaa heer farxiyan yaa ku mid ee tumanka gabdhood oo maamulka cusub ee degmada baydhabo haka dari maamulada xaafadda magaalada baydhabo oo lang magacaabiya xilka gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqu magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finishe iyo gudoomiyaal cusub oo magacaabi degmooyinka waaberi iyo shangaay ee gobolka banaadir wareegtaha kubadda xafiiska gudoomiyaha gobolka yamayba lakashal magacaabay gudoomiyaha degmada shangaay awees sheekh maxamed aamiin iyo gudoomiyaha degmada waaberi cabdulcasiis cusmaan jaamac mibasaas oo kale gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada wadajir lang magacaabay axmed maxamuud diiriye gudoomiyaalkii degmooyinka waaberi iyo shangaay oo shalhaay zahra markaazi iyo mahat cilmi yamaybayo ka amuudene qaraxii labaatii afartii bilii julaay sanadkun kadhii xarunta maamulka gobolka banaadir haabahaato geega la magacaabay guddoomiyaalkii bedelay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ya sheegay in heegan buuholan la geliyey laamo shalduban ee ciidanka booliska soomaaliyeed ee kahowlgalow magaalada muqdisho kureet markiiyo booliskiyo sheegeen roobab hoogoon oo waxyeelo jeesado korle ku obso qabo in iyo kuqu badan magaalada muqdisho taliy ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed zakiya xuseen axmed yaa sheegtay in saldhigyada booliska gobolka banaadir iyo laanta gurmadka deg dega ee dowladda hoose la geliyey heegan buuho siiyo gargaar oon fidiyaan saas oo kale mayba ankabaaqday shacabka ka nool magaalada muqdisho iyo lan allaala lankay ambaahan gurmad deg deg ah iyo hay-adda ammaanka kula xiriiraan sagaal boqol sagaal iyo kow si lanku gurmado si kastaba roobabka muddo lama cisho ee kuqubadaay magaalada muqdisho yo maydba isu saameyn kuwaaladay in isdareerowka dadka iyo baabuurta is-oona saas oo kale burburiyey jidid muhiim eh oo kayaale muqdisho danjiraha safaaradda soomaaliya dalka suudaan danjire maxamed sheekh isxaaq yamayba uuse xarunto safaaradda kulankula qaadaday wasiirka wasaaradda warshado iyo ganacsiga dalka suudaan madani cabaase kulankun ayuu ku heliyaayeen howlwadeene ku tirsan xafiiska wasiirka yamayba lankuwada hadlaayay sidii reedland ku noolay lahay xiriirka ganacsi iyo kan iskaaliga dhamari lamada dal kaas oo jaray intii soomaaliya burbur oon ku dhiina saasoo kalon kulunka mayba laeskala hadal qaaday in ganacsatada soomaaliyeed si gaar ee lama caamilo arrimoosha ganacsi iyo kilayin dalka suudaan sida usi sheegi danjire maxamed sheekh isxaaq mayba dhawaan la rajeeyaya kulunka ganacsi ini dhamar lamada wasaaradood iyo lamada rig ganacsi iyo ganacsatada lamada dhino kaas oo lanka magac dari isbuuca ganacsiga soomaaliya wasiirka arrimo bannaanka iyo iskaaliga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya danjire axmed ciise cawet iyo ka saxiixi muqdisho heliis is-afgarad akademiyada lankasow foolka bernadet akademiya iyo oo goobro ku haayeen safiirka sweden ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane stephen telender diblomaasiyiin soomaaliya iyo sweden agaasimaha guud ee f b a mudane sven erek soda ya saxiixay heliiska osorlanka qaaday balwadaaga istaraatiijiyada dhiniyo badan leh oo on dhexeeya lamada dal ee shal saxiixday walwadaagun yamaybaa ku qiib qaadadaayana xoojiyowka iskaaliga dhiniyada shalduwan leh ee muhiimadda an leh lamada dal kaas oo ka turjumow rabitaanka guud ee horlanko dhaqaajiyo xiriirka lamageesoodka oo lakadeer heershee anka sareey heliiskun mayba usu qeexay ini akademiyada lankasow foolka bernadet akademiya iyo qobadaas dalka soomaaliya towbaro iyo barnaamijyo baaris iyo wakiilku eh wasaaradda arrimo bannaanka sweden maybana towbaro siyaasadeed diblomaasiyadeed nabad dhisowka iyo xalinta khilaafaadka lanqoondayey ini la siiyo khadirinta ku shaqeeyasa wasaaradda arrimo bannaanka iyo iskaaliga caalamiga ee soomaaliya iyo haana ku mid ee hay-ado hay-ado kale ee dowladda ciidamada booliska gobolka bari ee maamulka puntland yaa howlgalo iyo kusuubiyaan magaalada boosaaso maybayo kugu qabadana hub sharci darre eh iyo dadkii wedadii maybana howlgalka hogaamiyayey taliyaha qaybta booliska gobolka bari iyo taliyaha ciidanka gurmadka iyo saraakiil kale howlgalkun oo la kusuubi bartamo magaalada boosaaso yaa ciidamada booliska mayba iyo baabuurto ku fiiqina bacda madoob oo puntland horey onka mamnuucday deegaanadii maybana la sheegay in howlgalka iyo ku qobadeen baabuur iyo booliska troogeen taliyaha qaybta booliska gobolka bari xuseen cali maxamuud iyo ciidamada booliska onka digi ini gudo magaalada boosaaso hobloon la dhex maro korna shaqo onka jarna maybana usi sheegay ini tallaabo laku qaado doono dadkii hub sharci dare eh ka qaadada gudo magaalada maalin ka hor diyaaradda dagaalka dalka maraykanka ogolan ku helaasi ciidamada soomaaliya maybaya duqeymo dhiniga irka eh ku fuliyana degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe maybana duqeyntaasay faahfaahiyey maamulka jubbaland afhayeenka wasaaradda ammaanka jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen oo warbaahinta kala hadalay kismaayo ya sheegay in duqeyntaasay lala fiirsaday baabuurto isla dareeri sarkaal ku tirsan al-shabaab waana lakadanka mashaakna magaaga sarkaalka ku tirsan al-shabaab ee usu ka sheegi ini duqaanta laka dili balse use tilmaami inuu isa hay dhibaato ka hay shacabka soomaaliyeed mareykanka oo fuliyey duqaantaasay yawarha ku bahi maybaa laka sheegay ini duqaantaasay iyo fuliyem balse iyo baaritaanay kusuu biyaayan khasaaro ku dhaladi meelo warkaasisi uu ku yahay walibwa warbaahinta raadiyo warsan ee xaruntiya beledkun baydhabo ra-iisul wasaaraha dalka maata joseph mascot mayba telefishinka qaranka ee dalkaasay ka sheegay in sanadka cusub uu saxiilka ku degow iyo ooyo jaran khilaafaad ku dhaladi dilgabar wariyahayti maybana uuse sheegay in uuse xisbishe weydiisdow in iyo lukooyaan qofkii uuse bedeli lahay tumi in lamada januwar ee sanadka hadareera dadku hanaska bahi maybayo dalbadaayana ini ra-iisul wasaaraha uuse degdega iska casila taas oo la xiriirta sida lambaarow dilkii defne karwana kalezi iyo baarasi musuq maasuq ku dhex jaray ganacsatada iyo siyaasiyiinta dowladda maalta ganacsato ee oo la ka eeday ini uuse xiriir lahay saraakiila dowladda iyo sabtidii laha ku oogi dacwad ee ini uuse kulug lahay dilka ra-iisul wasaaraha oo sharaxay sababta uuse xilka unku degaay mayba uuse sheegay ini yeeto arrin la xiriirta sida lang maamulow baaritaanka dilka go'aanada qaar maba yo ayina maba yo ayina haano fayle meelahaanoo kalena wanaagga dartiis lanku deerow warkii hamiinima isinku dhuguyn sidaasayn idaacadda raadiyo warsan surunkaninka dhanyi warka maybaa saaray waana sinad socod yahay anoo cabdinaasir axmed mayow ee dhiniga farsamada saaxiibkay cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan anti warkun war un lamid ee riid unugu kulmaana berihiraabti mabaasinkugu tabaana sidaas iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما سنتين وركامينما لقون سدوشي